بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله تعالى الإمام محمد بن أحمد بن سالم السفاريني في نظمه الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في صبر ذا بالنظم لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد waxaynu caawa bilaaban doonnaa biidni illaahi jalla sha'nuh kitaabkii inoo iclaansanaa ee alcaqiidatu asafaariniya waana kitaab nadmi ah ama gabay ah waxaana tiriyey sheekhii imaamka ahaa ee caalimka ahaa ee la odhan jiray muxamed ibnu axmed ibnu saalim asafarini safarinna waa qaryo ama magaalo filistiin ku taalla oo sheekhu uu ka soo jeedo ama uu ku dhashay waxa uu sheekhu markaa tuuladaa safaariin la yidhaahdo uu ku dhashay kun boqol iyo afar iyo tobanka taariikhda hijiriyadu markay ahayd waxaana taariikhulwafaad uu dhintay kun boqol iyo siddeetan iyo siddeed waxa uu ahaa imaam caalim ah oo funuunta cilmigee kala duwan waxa weeyaan bad ku ahaayoo aada iyo aad ilaahay subxaanahu wa tacaala culum fara badan ugu jamciyey hadday caqiidada tahay iyo hadday funuunta kale fiqiga iyo xadiidka iyo tafsiirka tahayba waxaana sheekha mu-alafaadkiisa qiimaha badan ka mid ah kitaabkan caawa aynu bilaabayno ee gabayga ah ee la yidhaahdo nadmu alcaqiida asafaariniya iyadoo sida aynu tilmaanay yacni magaaladaa sheekhu uu ku dhashay ee sheekha loo nisbeeyey dhalasho ahaani uu ka soo jeeday safaariin nadmigii ama gabaygii caqiidada uu ka tiriyeyna isla magaaladaa loo nisbeeyey oo safaariniya la yidhi waana nadmi runtii aada u qiimo badan waxaana had iyo jeer mu-alafaadka nadmigu ay nasriga kaga duwan yihiin kuwa yacni kutubta kale la qoreen nadmiga ahayn nadmigu wuxuu u sahlan yahay xifdiga in la koobo oo la xafido laakiin waxaa laga yaabaa kitaabka nasriga ah inkastood xafido inaad fahamto mooye xifdigiisu inuu xogaa adayga aada kala kulanto nadmigaas ayaa caawa biidni illaahi jalla shanuh aynu bilaaban doonaa qaala annaadimu raximahu llahu tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim waxa uu naadimku nadmigiisa ama gabaygiisan ictiqaadka ahlu sunnaha oo caqiidatu salaf asxaabi alxadiid ah waxa uu ku bilowday basmalada iqtidaa'an bikitaab illaahi alcasiiz wa ta'asiyan bisunnati lmustafa sala allahu calayhi wasalam fii muraasalaatih isagoo kaga dayanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa oo waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala fii awaa'ili kulli suwar yacni basmaladu ay ugu horeyso isagoo markaa kitaabka qur-aanka ah kaga dayanaya basmalada sidoo kale sunnada rasuulkana sala allahu calayhi wasalam ku dayanaya waayo nebigu calayhi afdalu salaati wasalaam marka wufuudda iyo dadka uu muraasalaadka iyo khitaabaadka uu qoraayo waxa uu kalaamkiisa ku bilaaban jiray bismi illaahi araxmaani araxiim marka waa shanu lkitaab waana sunnatu rasuuli sala allahu calayhi wasalam waxa uu ihi markaa naadimku bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaah sidii in fara badan kutubtii ictiqaadka inagu soo martay jaara majruurkaas sida saxiixa waxa uu ku tacalluqayaa ficil muta'akhira oo khaas ah waxaanay culimmadu yidhaahdaan waxa jaara majruurka tacalluqiisa ficil looga dhigay liannahu alaslu fi lcamal waayo isagaa camalfalka asal u ah waxaana looga dhigay mu'ahar mid ka dambeeya liyufiida alxasr si uu u faa'iideeyo koobis iyo khaas yeelid oo macnuhu u noqdo yacnii ilaahay magiciisa uun baan shaygan ku bilaabayaa ama ku alifayaa takhsiis si uu faa'iideeyo waxaana khaas looga dhigay liannahu adallu cala almaqsuud yacnii shayga khaaskiihi isagaa tusin og hadba muraadka iyo maqsadka loo jeedo oo maqaamka munaasab ku ah oo haddii la yidhaahdo uun dee bismi illaahi abda-u dee bidaayadii shay kasta ayay u suubanaysaa laakiin markaad tidhahda bismi illaahi aqra qira ay khaas ku tahay markaad tidhahda bismi illaahi aakul dee akli bay khaas ku tahay markaad tidhahda bismi illaahi ashrab dee cabitaankaasay khaas ku tahay markaad tidhaahdo bismi illaahi ualifu kitaabii haada dee ta'liifkaa kitaabkaad alifayso ayay gaar ku tahay markaa sida saxiixi waa in la yidhaahdo bismi illaah ilaahay magaciisa ayaan ualifu ku alifayaa kitaabkaygan ama nadmigaygan allihii alraxmaani duraxmati alwaasica naxariista ballaadhan ku sifaysnaa waayo sartaa ama wasnigaa faclaan waxa uu tusiyaa cumuum iyo wax buuxsamay oo qofku ida mtala'a kaydan cadhab markay ka buuxsanto waxa la yidhaha waa khadbaan calaa wasni faclaan marka raxmaan oo calaa wasni faclaan ah waa duraxmati alwaasica naxariista ballaadhatee waasica ah allaha iskale weeyi allihii alraxiim addoommadiisa u naxariisanayey raxmadda mutacadiga ee khalqigiisa gaadhaysa waa duraxmati alwaasila naxariista khalqiga gaadhaysa rabbigii ku sifaysnaa marka raxmaan waa mubaalaqo iyo cumuum ayay faa'iideynaysaa oo waa duraxmati alwaasica raxiimna waa ficilkaa mutacadiga ee khalqiga u gudbaya oo waa duraxmati alwaasila raxmadda addoommadiisa gaadhaysa allihii iska lahaa weeyi waxa uu naadimku yidhi markaa raximah اllah alxamdu lilaahi اlqadiimi اlbaaqi musabib اlasbaabi wاlأrsaaqi alxamdu lilah mahad iyo ammaan oo dhan rabbaa iska leh asha alxamdu ku jirta waxaa la yidhi waa istiqraaqiyo oo macnaha jamiicu almaxaamid yacni xamdi iyo ammaan oo dhan ilaahay bay u sugnaatay waa lilistixqaaqna waa la yidhi oo macnaha rabbi baa mutaystay mahadda iyo ammaanta dhabta ah waa lilikhtisaasna waa la yidhi oo macnaha mahadda iyo ammaanta dhabta iyo waxay u gaar tahay rabbi subxaanahu wa tacaala alxamdu lilaah yacni mahad iyo ammaan oo dhan asha marka istiqraaqiyo laga dhigo mahad iyo ammaan oo dhammi lilaah alle ayay u sugnaatay subxaanahu wa tacaala allihii alqadiimi ee horeeyey ee wax ka horeeya aanu jirin allihii albaaqi ee baaqi noqonayee hadhayey ee wax ka dambeeya aanu jirin allihii musabib ilasbaabi asbaabta isagu sababeynayey iyo waalaarsaaqi wa muqadiri larsaaqi allihii arsaaqadda iyo waxa weeyaan risiqa isagu qadarayey qof walba wuxuu quudanayo waxaa beydkan naadimku ku sheegay calayhi raxmat ullah awalan markii uu bisinka ku bilowday ilaahay buu u mahadnaqay waana sida aadaabta sharcigii ay tahay qabla kulli shay inaad rabbi subxaanahu wa tacaala ku ammaanto calaa maa huwa ahlu مع تحيات waxa ilaahay ehelka u إخوانكم yahay uu mutaystay في منهج أونلاين alxamdu lilaah dabeed waxa uu naadimku tilmaamay yacni sifaadka ilaahay uu leeyahay ee horaynta iyo baaqinimada ayaa uu tilmaamay inuu ilaahay yahay alأwal aladi laysa qablahu shay wاlآakhir aladi laysa bacdahu shay waxaa se laakiin lagu intiqaaday naadimka yacni alqadiim iyo albaaqi laysa min asmaaءi اllaah yacni asmaad iyo sifaadka ilaahay ka mid maaha qadiim iyo baaqi midna marka waxaad moodaa inuu alqadiimna yacni halkii alأwal uu ka keeni lahaa inuu ka keenay alqadiim halkii alaakhir uu ka keeni lahaana uu ka keenay albaaqi laakiin sida saxiixa ah asmaaء اllahi wa sifaatuhu tawqiifiya fahiya mawquufaة calى الnasi laa yutajaawas yacni ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa waxa ilaahay lagu magacaabayo ama lagu tilmaamayaa waa tawqiifi oo waxa uu ku taagan yaho uu ku joogaa uun oo uu ku kooban yahay waxa nusuusta kitaabka iyo sunnadu ay tilmaantay waa tawqiifiya idan ilaahay ku magacaabi mayna alqadiim albaaqi waayo ilaahay naftiisa taa kumuu magacaabin laakiin ilaahay naftiisa wuxuu ku magacaabay huwa alأwalu wاlآakhiru wاlظaahiru wاlbaaطin marka halka alqadiim sheekhu uu ka yidhi ilaahay naftiisa wuxuu ku magacaabay alأwal halka uu ka yidhi albaaqina ilaahay naftiisa wuxuu ku magacaabay alآakhir waana siduu rasuulkuna ku sifeeyey salى اllahu عalayhi wasalam ee uu yidhi allahuma anta alأwal falaysa qablaka shay wa anta alآakhir falaysa bacdaka shay wa anta alظaahir falaysa fowqaka shay wa anta albaaطin falaysa duunaka shay laakiin culimmadu waxay kaga jawaabeen oo ay yidhaahdeen waxa uu naadimku u keenay min baabi alikhbaar warramiduu ilaahay kaga warramayo laakiin umuu keenin min baabi tasmiya inuu ilaahay ku magacaabayo waxaanaynu hore ugu soo dhigannay alcaqiida alwaasitiya qaacido odhanaysa eh axsant baabu اlإkhbaari awsac min baabi اlasmaaءi wالصifaat qaacidadaas ayna soo martay in marka laga hadlayo ilaahay asmaadiisa iyo sifaatkiisa baabu اlإkhbaar baabka ka warramidda in ilaahay laga khabro oo wax lagaga warramo inuu baabkaasi ka ballaadhan yahay baabka asmaada iyo sifaatka oo siduu uga ballaadhan yahay wuxuu uga ballaadhan yahay yacni in ilaahay wax lagaga khabro oo lagaga warramaa kuma koobna oo khaas kuma aha waxa nusuusta ku soo arooray kitaabka iyo sunnada way ka ballaadhanta oo waxaan kitaab iyo sunnatoona ku soo aroorin ayaa haddii kamaal u tusinaya laa'iqna uu yahay macaanida asmaada iyo sifaadka kalena uu waafaqayo unu khilaafayn in lagaga warramaa way bannaantay iminka alqadiim kitaab iyo sunnatoona kuma soo aroorin laakiin macnihiisu muxuu waafaqayaa huwa alawal albaaqi kitaab iyo sunnatoona kumuu soo aroorin laakiin macnihiisu muxuu waafaqayaa alaakhir marka ilaahay in lagaga khabro oo lagaga warramo annahu alqadiim wa annahu albaaqi wa annahu almawjuud in waxyaabaha lagaga khabraa way bannaan tahay min baabi alikhbaar laakiin ma bannaana min baabi alasmaa waasifaat in magac iyo sifo looga dhigo haddii aad tidhaahdo oo sawta qur-aanka ku soo aroortay wayabqa wajhu rabbika duljalaali waalikraam waxaa jawaabtu noqonaysaa dee ficilkaas sifatu lbaqaa ayaa laga qaadanayaa sifada albaqaa baaqinimada ka hadhaya ean cidi ka dambeynayn alle inuu yahay sifadaa baqaaga waa laga qaadanayaa ficilka laakiin ism laga qaadan maayo ism laga qaadan maayo wayabqaa sifada baaqinimada mooye annahu lbaaqi in ism looga soo dhalaaliyo looga keeno laga qaadan maayo aayadda sababtaan looga qaadanaynana waa maxay sifadaa ism
صبر جماعة قاعدة أرنسة كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة وليست كل صفة من صفات الله تتضمن اسم axsanta baaraka allahu fiik waxaynaan wayabqa wajhu rabbik sifadaa baqaaga aynaan isamka albaaqi uga qaadanayn qaacidada akhuuna ridwaanu sheegay oo ah yacni kullu ismin min asmaaءi اllahi yatadamanu صifa walaysat kullu صifatin min sifaati اllahi tatadamanu ismaa yacni ism kastoo asmaada ilaahay ka mid ihi sifo wuu keensanaya oo alcaliim sifat alcilm alcasiiz sifat alciza alsamiic sifat asamc albasiir sifat albasar marka asmaadu sifaad ayay keensanaysaa laakiin sifo kastoo sifaadka ilaahay ka mid ihi ism ma keensanayso marka wayabqa ismu lbaaqi laga dhalaalin maayo sifat lbaqaa habe laga fahmaya marka calaa kullin kaana alawlaa inuu naadimku isaga gaabsado waxa ku soo arooray fi lkitaabi wasunna laakiin yacni waxa makhraj looga dhigay oo jawaab u noqotay ishkaalkaas inaanu uba keenin min baabi tasmiya ee uu keenay uun min baabi alikhbaar taasina waa bannaan tahay waayo baabu alikhbaari awsac min baabi alasmaai waasifaat alcalaamatu bnu lqayimna calayhi raxmat ullah fi badaa'ici alfawaa'id waxa uu ku sheegay mujalladka saddexaad safxada boqol lixdan iyo saddex inamaa yuطlaqu calayhi subxaanah fii baabi alasmaa'i waasifaat tawqiifiyun wamaa yuطlaqu calayhi min alإkhbaari laa yajibu an yakuuna tawqiifiyan kaalqadiimi waاlshayءi wاlmawjuudi wاlqaa'imi binafsih waxa uu sheekhu yidhi ibnu اlqayim calayhi raxmat ullah fii badaa'ici alfawaa'id ilaahay waxaa lagu iطlaaqayo xagga asmaada iyo sifaadka waa tawqiifi oo waxaa lagu magacaabayo ama lagu sifaynayaa waa shay ku yacni ku kooban ama ku gaaban oo keliya waxa nusuusta kitaabka iyo sunnadu ay tustay laakiin ilaahay waxaa lagu idlaaqayo fii baabi alikhbaar ee lagaga warramayaa ee ma aha waajib inuu tawqiifi noqdo oo yacni kuma koobna waxaa ku soo arooray kitaabka iyo sunnada sida alqadiim iyo alshay iyo almawjuud iyo alqaa'imu binafsih macnaha wuxuu leeyahay asmaadani waa lagaga khabri karaa ana allah huwa alqadiim inuu yahay qadiim wa anahu shay inuu yahay shay wa anahu almawjuud inuu jiro wa anahu alqaa'imu binafsih ka naftiisa ku quma inuu yahay kayrkiina ku quma yacni waa lagaga khabri karaa laakiin asmaa looga dhigi maayo alxamdu mahadi lilaah mahad iyo ammaan oo dhan alle ayay u sugnaatay allihii alqadiimi ee horreeyey een cidina ka horrayn allihii albaaqi ee hadhayee baaqi noqonayay ee cidina aanay ka مع dambaynaynay isagu تحيات dambaynayey إخوانكم في منهج أونلاين allihii musabbibi alasbaabi asbaabta sababaynayey waalarsaaqi wa muqadiri alaarsaaqi arsaaqdana isagu qadarayay qof walba wuxuu qaadayo alasbaab waa jamcu sabab waxaana la yidhaahdaa maa yutawasalu ila shay maa yutawasalu bihi ila shay kalxabli maalan asbaab waa jamcu sabab oo waxa shayga lagu gaadhay wasiilada kuwa ah sida xadhigga aad waadaanta ku soo jiida soo kale wixii aad meel ku gaadho ee wasiilo kuwa ah ayaa la yidhaha sabab marka asbaabta in la asbaabta sharciga ee ma'duunkan dee muxaramaadka ahayn in asbaabtaa la qaato oo la qabsado oo la maraa waa shay sharci ah laakiin waxa uu sheekhu inoo tilmaamay musabibul asbaab asbaabtu iyadu laf ahaanteeda iyadu daatadeeda inaanay dhib iyo dheef midna u keenayn laakiin asbaabta ka ta'iirka iyo saamaynta ku beereegeliyey inay wax dhibto ama wax dheefiso waa allah marka halkaa waxaa ku jirta qofku inaanu mujarada sabab sababtoo keliya eegin laakiin uu eego musabibul asbaab sababtan kii sababeeyey ee yacni ta'iirka dhib iyo dheefba kii geliyo allaha inuu eego halkaa macnaha waxaa ka cad dee musabibul asbaab sababtan kii sameeyey sababeeyey waa allaahe haddii uu ta'iirka iyo saamaynta iyo waxtarka ama dhibaatadaba uu ka siibo sababtii waxba tari mayso keligeed iyadoo mujarad ah oo macnaha dee zawaajku wuxuu sabab u yahay alwalad inaad ilmo dhasho laakiin allaba haddaanu qadarin sababtaasi inay ta'iir yeelato ilma aad yeelato dee kun jeer haddaad guursato walad heli maysid oo mujaradu sabab haddaan musabibul asbaab ta'iirka gelin waxa weeyaan dee heli maysid kadaalik yani dabka in lagu dhacaa sabab waxay u tahay lilixraaq in lagu gubto soo maha laakiin ilaahay ta'iirkii gubashada iyo awooddii dabku ay wax ku gubaysaba hadduu ka siibo dee dabkii wuxuu kuu noqonayaa bardan wasalaama sidii nebi ibraahimba calayhi salaam markii dabka bartanka loogu tuuray ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amray inaanu dabkaasi nebi ibraahim gubin dee aayarun buu ka dhex baxay meel yarna kamuu gubin maradiisana wax muu yeelin jidhkiisa iska dhaaf marka asbaabta ka sababeeyey ee ta'iirka geliya waa rabbi subxaanahu wa tacaala sharciguna wuxuu yahay in sababtii sharciga ahaydna aada la timaado ilaahayna aad tala saarato allihii sababtan sababeeyey musabibul asbaab oo rabbi ana inaad tala saarato sababtana aada la timaado marka waxay culimmadu yidhaahdaan inkaaru اlasbaab naqsun fi اlcaql waاlcraadu canha qadxun fi اsharc waاlictimaadu calayha shirku fi اtawxiid macnaha asbaabta ruuxu inuu inkuru yidhaah sababe ma jirto waa caqli xumo oo waa qof aan caqligiisu fayoobeen waayo dee shay walba ilaahay sabab buu u yeelay wajacalnaa likulli shayin sababa wax walba sabab buu leeyahay lagu gaadho marka asbaabta inaad diiddaa waa nuqsaan iyo garaadaro ku haysa oo nuqsaan caqligaaga ku jirta inaad asbaabta isaga jeedsato ood ku camal fali weydo oo taa sababba qaadan maayana waa qadxun fi sharc sharcigii ilaahay ayaad dhaawacaysaa oad waxyeelaysaa ood yani ka sheegaysaa waxaan dee sharcigu aan u sheegin marka qadxi bay ku tahay sharciga in asbaabta laga jeesto waayo sharcigu wuxuu ina amray asbaabta in la qaato walictimaadu calayha shirkun fi tawxiid sababta keliya inaad ictimaado adoo ka jeestay musabib lasbaab allihii sababtan sababeeyey adoo ka jeestay inaad mujaradu sabab sababtoo keliya aad tala saarato oo tidhaa mar haddaan sababtii la imid wuxuu sababta u ahaana dee waan helayaa oonad ilaahay tala saaranna waxay dhaawac ku tahay towxiidkaaga idan kamaalu towxiid waa maxay altawakulu cala allah maca alahdi biاlasbaab inaad taladana ilaahay u dhiibato allihii musabibu lasbaab ee sababtanba sababeeyey inaad tala saarato sababtiina aada la timaado yacni towxiidka saxda ah waa kaas sababtiina la kaalay keligeedna ha isku hallayne sababi wax kuu tari maysee allaha musabibka ana tala saaro oo dee isaga weydiiso towfiiqda iyo sababtaasi inay kuu noqoto midaad muraadkaagii iyo maqsadkaagii ku gaadho ood ku hesho waayo dee waaqaca waxaynu ku aragnaa imisaa qofku isagoo jamiicu lasbaab la yimid oo waddo walba u maray haddana maqsuudkiisii aanu helayn soo ma fara badna waayo dee musabibul asbaab ayaan kuuba qadarin qofna waxaa laga yaabaa mujarad sabab keliya isagoo la yimid markiiba inuu hadafkiisii helo waayo dee musabib اasbaab allihii sababtan sababeeyey ayaa kuu sahlay inaad maqsuudkaaga iyo muraadkaagii ku gaadho marka waa musabib اasbaab ilaaha ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka asbaabta isagu sababeeyey ee taأhiirka iyo waxyeelada ama waxtarkaba gelinaya asbaabta wاlarزaaqi wamuqadiri اlarزaaq asbaabta in lala yimaado nusuusta tusinaysa waxaa ka mida nebiga sala allahu calayh wasalam nin baa u yimid markaasuu yihi yaa rasuula allah hashayda miyaan dabraa mise ilaahay baan u tala saartaa rasuulku wuxuu yihi icqilha watawakal cala allah hashaada dabro ilaahayna tala saaro macnaha tala saarasho ma aha hasha inaad libaaxa usii dayso oo dabarka ka furto tiado mutawakil baanoo iska sii dayso taa tawakul lama yidhaa ee waxaa la yidhaha taa tawaakul isdhigasho ta muminiinta lagu ammaanayna tawaakulka ma ahee waa tawakulka tawakulkuna waa icqilha watawakal cala allah taladaada ilaahayna u dhiibo sababtiina la kaalay markaa sababtii waa maxay hashaada dabro oo xeradaada ku soo oodo ku xaree ilaahayna tala saaro waayo alla haddaana tala saaran xerada lafteedu libaaxu ugu soo dhici karaa walarzaqi wamuqadiri اlarzaaq ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka arsaaqdana isagu qadaray rabbi jalla shanuh oo rabbi subxaanahu wa tacaala asbaabtana isagaa sababeeya arsaaqdana isagaa qadara xayun huwa xayun rabbi waa kii nool ama haddii aad yacnii sifadii hore aada raaciso alxamdu mahadi lilaahi alla ayay u sugnaatay mahad iyo ammaan oo dhammi allihii alqadiimi ee horreeyeen waxba ka horreyn allaha albaaqi hadhaya ee dambaynayeen shayna ka dambaynayn allaha musabib اlasbaabi asbaabta isagu sababeeya wاlarsaaqi wamuqadiri اlarsaaqi waxa weeyaan arsaaqdana isagu qadara xayun weeyaan yacni jumlo istinaafiyaa ka dhigo huwa xayun huwa rabbi xayun kii nool weeyi xayaato taam oo dhammaystiran waxaanay taam u tahay lam yasbiqhaa cadamun walaa yalxaquhaa zawaal la-aan ama jiritaan la-aan iyo cadam kamuu horeyn oo ma jirto wakhti lo odhanayo dee ilaahay ma jirin tacaala allahu can dalika culuwan kabiira taa ilaahay waa ka nasahan yahi waanuu ka hufan yahi oo mar walba ilaahay wuu noolaa oo xayaato kaamiluu lahaa walaa yalxaquhaa zawaal baaba iyo waxa weeyaan dhimashana kama daba imanayso oo ma jirto wakhti la odhanayo wakhtigaas wuu dhimanayaa tacaala allahu can dalika culuwan kabiira ilaahay taa waa ka nasahan yahi idan nolosha rabbi ku sifaysan yahe waa nolol taam ah oo ta makhluuqaadka ka daran Een, waxaan u jeedaa ta makhluuqaadka cafwan ka duwan oo dee makhluuqaadka nolol waa lagu sifayn karaa laakiin xayaatada makhluuq waa maxay waa xayaata naaqisa waa xayaato kala dhiman liannahu sabaqahaa cadamun wayalxaquhaa zawaal nolosha makhluuqa cadam baa ka horreeyo hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shayan madkuura waxaa ku soo martay goor aanad wax la sheegaba ahayn macduum ad ahayd dee fanaano wuu kaa dambaynayaa oo yacni wakhti aad dhiman doontaana way kuu iman doontaa inkastood noolaato kullu man calayhaa faan wayabqa wajhu rabbika duljalaali waalikraam marka xayaatada ilaahay xayaatada makhluuqa waxay kaga duwan tahay inay xayaatada rabbi tahay mid taam ah oo dhammaystiran oo waxa weeyaan cadamna aanu ka horrayn zawaalna aanu ka dambeyneyn xayun ilaahay kii nool weeyaan nolol dhammaystiran oo taam ah caliimun kii cilmi badan weeyaan rabbi subxaanahu wa tacaala calima maa kaana wamaa yakuunu wamaa lam yakun low kaana kayfa yakuun ilaahay wuxuu ogaaday wixii ahaa ee hore u jiray iyo waxa ahaan doona iyo waxa imika jira iyo waxaan ahaan doonineen dhiciba doonin haddii uu dhici lahaa siduu u dhici lahaa macnaha cilmiga ilaahay wuxuu koobay bijamiici alashyaa wax jira iyo waxaan jirinba wuu koobay walidaalika sifada cilmigu waa maxay ah sifatu lcilmi waa maxay tacalluqeedu ah acamu sifaati tacalluqan halkaa imtixaankii rag badan baa alraxma iyo sifaat kala sheeg sheegay lakiin waxaa la yidhaha sifat اlcilm waa acamu sifaati tacalluqan waa sifada ugu tacalluqa ballaadhan leh waxaanay sidaa u noqotay waayo cilmigiibaa wuxuu shamlisanayaa kula shay wax jira iyo waxaan jirinba wax dhacay iyo waxaan dhicinba oo waxaa la leeyahay ilaahay wuxuu ogaa yacni wixii hore u dhacay iyo waxa imika dhacaya iyo waxa dhici doona iyo waxaan dhicinba aan dibna u dhici doonin haddii laakiin uu dhici lahaa siduu u dhici lahaa macnaha waa caam marka cilmiga ilaahay waa shaamil caliimun ilaahay kii cilmi badan weeyi oo sir iyo caadba wax la qarsaday iyo wax la muujiyaba ilaahay waa ka og qaadirun rabbi subxaanahu wa tacaala kii awood badan ee qaadira weeyi ee calaa kulli shayin qadiir wax walba kara yacni sida saxdaa waa inaad tidhaahdo waa calaa kulli shayin qadiir wallahu calaa kulli shayin qadiir laakiin waa khalad ayuu ibnu cuthaymiin yidhi caleyhi raxmat ullahi ina taa calaa maa yashaau qadiir wuxuu doono waayo ilaahay waxa uu doono iyo waxaanu dooninba wax walba ilaahay wuu karaya qur-aankana dee waxaa ku soo arortay iyo nusuusta calaa kulli shayin qadiir qaadirun ilaahay kii karayo wax walba weeyaane awood badan ee sifada qudrada ku sifaysan mawjuudun kii jira weeyaan rabbi subxaanahu wa tacaala qaamat way ku qumtay bihi ay billaahi ilaahay ayay ku qumtay alashyaau ashyaadoo dhammi ilaahay bay ku qumtay oy ku istaagtay oo la- yacni ay ku noqotay wax jiroo jooga walwujuudu jiritaankuna yacni shay kastoo mawjuuda ay wujuudu kulli mawjuudin wax kastoo jira jiritaankiisuna wuxuu ku taagan yahe oo uu ku qumay ilaahay subxaanahu wa tacaala macnuhu waxa uu yahay dee lowla allaahu lamaa wujida alwujuud allah haddaanu jirin shay jiri lahaaba miyuu jiraa ilan wax walba allaa jirsiiyey soo maaha oo ahaysiiyo abuuray marka waxaa loo leeyahay qaamat bihi alashyaau walwujuudu wax walba ilaahay isaguu ku qumay siduu ugu qumay liannahu huwa aladii awjadahu wa aqaamahu wa khalaqahu waayo ilaahay isagaa shaygan joojiyey oo jirsiiyey oo abuuray markaa dee isagay ashyaadu ku qumtay waxaana looga jeedaa yani macnaha waxaa laga qaadanayaa dee sifada ama magaca alqayuum waayo alqayuum waa alqaa'imu binafsi almuqiimu ligayri waa ka naftiisana ku quma een isagu cid u baahnayn rabbi alqaa'imu binafsi waa ka naftiisa ku quma een cid u baahnayn almuqiimu ligayri gayrkiina waa ka arrimahooda ku quma ee makhluuqaadka iyo kayrkii ay alle u baahan yihiin marka ilaahay subxaanahu wa tacaala yani naftiisa isagaa ku qumo cidna uma baahna wax allo waxa ka soo hadhee makhluuqaadihiina iyagu naftooda kuma qumaan waayo shay isagu isjirsiiye miyuu jiraa yani naftooda kuma qumaan ashyaada kale laakiin waxay ku qumeen oy ku ahaadeen oo ay mawjuud ku noqdeen ilaahay subxaanahu wa tacaala jirsiinta uu jirsiiyey wujuudku waa saddex waajib اlwujuud mustaxiil اlwujuud jaa'is اlwujuud wax waajib اlwujuudoo yani jiritaankiisu waajib yahay waa ilaahay subxaanahu wa tacaala yani jiritaanka rabbi waa waajib اlwujuud wax mustaxiil اlwujuuda jiritaankiisa in la helaaba aanay suurtagal ahayn waa wujuudu shariikin maca allah in la helo cid ilaahay shuraako lo oo wax la wadaagtaa waa mustaxiil tacala allahu can dalika culuwan kabiira iyo jaa'is اlwujuud oo saa'iru اlmakhluuqaat wax jiritaankiisu uu jaa'is yahay macnaha in la helaa waa wax bannaan waajibna maaha mustaxiilna maaha laakiin waa suurtagal in la helaa kaasina waa makhluuqaadka inta soo hadhay oo yacni dee makhluuqaadka kaloo dhammi dee ilaahay hadduu doonana wuu abuurayaa hadduu doonana abuuriba maayo marka jiritaankoodu taxiyaati waa mumkin ikhwaanikum waajibna ma fii aha manhaji mustaxiilna ma online.
aha xayun ilaahay subxaanahu wa tacaala kii nool weeyaan nolol dhammaystiran caliimun ilaahay kii cilmi badan weeyaan ee wax walba og qaadirun ilaahay kii awood badan weeye sifada qudrada iyo awoodda taamka ah ku tilmaaman mawjuudun ilaahay kii jiro weeyaan jiritaankiisuna waajib u yahay qaamat way ku qumtay bihi ay billaahi ilaahay bay ku qumtay alashyaau ashyaadu oo siday ugu qumtay liannahu huwa aladii awjadaha wa khalaqaha ilaahay baa jirsiiyoo abuuray markaa nafteeda kumay quminoo iyadu ismay samayne ilaahay bay ku qumtoo ah yacni abuuray walwujuud jiritaanka yacni wax kastoo jirana jiritaankiisu ilaahay buu ku qumay oo lianna allaha huwa aladii awjadahu waayo ilaahay dee isagaa jirsiiyey dallat waxaa tusisay calaa wujuudihi rabbi jiritaankiisa alxawaadiu dhacdooyinka waxyaabaha dhacaya ayaa rabbi jiritaankiisa tusiyey subxaanahu ilaahay baa nasahnaadoo ceeb iyo xumaan oo dhan ka hufan fahuwa rabbi alxakiimu allaha falka suuban ama aan khaldamin weeyi ee shay walba meeshiisa munaasabka adhiga alwaariu allaha makhluuqaadka iyo ashyaadoo dhan dhexla weeyi ee macnaha isagu u hadhaya iyaguna ay ka dhammaanayaan waxa uu sheekhu tilmaamo uu yidhi dallad calaa wujuudihi alxawaadisu ilaahay jiritaankiisa waxyaabaha dhacaya ee isbedelaya iyo makhluuqaadkan alla uu abuurayo ayaa tusinaya macnaha waa daliil caqli ah ila adilada naqliga ee samciga ee kitaabka iyo sunnadu ciddaasay ka badantay wujuudka ilaahay tusinaya laakiin xataa ca- adilada caqligaa qofka caqliga leh yacni aladila alcaqliya ayaa tusinaysa in adduunkan rabbi abuuray oo jirsiiyey uu jiro caqligaa tusinaya siduu u tusinayaana waxay tahay dee laabudda likulli xaadiثin min muxdit walaa budda likulli makhluuqin min khaaliq walaa budda likulli mawjuudin min muujid yacni waxa laga maarmaan u ah wax kastoo soo dariyoo dhaca cid keentoo soo darisiisa inay jirtaa waa daruuri wax iska dhacaa dee ma jiro wax kastoo jirana cid jirsiisaa inay jirtaa waa daruuri makhluuq kastana cid abuurtay inay jirtaa waa daruuri oo wax iska abuurma ama isagu is abuuray ma jiro ilaahay waa ka yidhi subxaanah am khuliquu min hayri shayin am hum lkhaaliquun yacni kuwa ilaahay inkiraya rubuubiyadiisa markii ilaahay subxaanahu wa tacaala xujada iyo garta uu ku oogayey wuxuu yidhi am khuliquu min hayri shay oo ma waxaa la abuuray shay la'aan khaaliq la'aan iyadoon cidina aanay jirin abuurtay miyaa layska abuuray min duuni shay oo khaaliq la'aan miyay abuurmeen am hum lkhaaliquun miyay mise iyagaaba is abuuray hadda labadaasiba waa mustaxiil mar hadday labadaasi mustaxiil noqdeen midka saddexaadee soo hadhay waxa weeye aanuu khaaliq iyaga ka baxsan oo abuuray inuu jiro dee ila waxa la yidhi am khuliquu min hayri shay miyaa shay la'aan khaaliq la'aan miyaa la abuuray suurtagal ma aha laabudda min khaaliq am hum lkhaaliquun mise iyagaaba khaaliqiinoo is abuuray taasina suurtagal ma aha in iyagoo makhluuqa la yidhaha iyaga is abuuray maxaa soo hadhay dee labadaasiba hadday mustaxiil noqdeen inuu jiro ilaaha khaaliqa oo iyaga abuuray inuu jiro waxa weeyaan bacd alculamaa ayaa waxaa la wariyaa inay kuwan dahariyiinta ah ama maadiyiinta yidha laa ilaaha walxayaatu maadda rabi ma rabbi ma jiro waxaan abiicadu waa wax iska samaysmay uunoo waxa weyaan iska abiici ah isagoo qoladaa la doodaya oo ifxaaminaya ayaa waxa uu ku yidhi waxa weeyaan doonidaa aad arkaysaa ee socotaa way iska samaysantay uunoo looxaantii uunbaa soo yaacday way isu timid masaabiirtii baa mid walba halkiisii ku dhegay way isku rakibantay dooni bay noqotay way socotay khalaas markaasay yidhahdeen yaa sheekh kayf suurtagal ma aha ina aayar looxaanta mid walba intuu iska soo cararo kiisii kala doonto oo masaabiirtiina mid walba halkiisii isagu isku dhufto suurtagal ma aha de markaasuu yidhi cirka aad arkaysaan iyo dhulka aad arkaysaan iyo buuraha ilaahay ku dhidbay iyo badaha ilaahay ka jeexay iyo kownka iyo kaa'inaadka aad arkaysaan siday ku dhacday waa abiici uu iska samaysmo khaaliq la'aan dee markaasay istaageen yani caqliga makhluuqa soo ma arkaysa dooni yar ayuu qaadan laayhi iyadaa isa samaysay kownkaa dhanna wuxuu leeyahay khaaliq ma jire waa iska abiici laa ilaaha walxayaatu maadda marka calaa kullin dallat calaa wujuudihi alxawaadiu dee makhluuqaadka iyo waxyaabaha dhacaya waxay daliil u yihiin khaaliq inuu jiro oo habeenkaa iyo maalintaa isweydaaranaya cirkaa iyo dhulka aynu arkayno badaha iyo buuraha ilaahay abuuray yacni makhluuqaadkaasoo dhammi waxay daliil u yihiin cid yacni abuurtay oo jirsiisay inay jirto waana rabbi subxaanahu wa tacaala dallad waxaa tusisay calaa wujuudihi ilaahay jiritaankiisa alxawaadiu dhacdooyinka waxyaabaha dhacaya iyo makhluuqaadkaasaa daliil u ah ilaahay inuu jiro jiritaankiisa waxaba kuugu daliila makhluuqaadka uu abuuray subxaanahu ilaahay baa nasahan oo ceeb iyo xumaan oo dhan ka hufan fa huwa rabbi alxakiimu waa ka aan khaldamin ee xikmadda waxa weeyaan ku sifaysan marka alxakiimu ay ilmuxkim ka wax itqaaniyee wax suga ee ficilkiis iyo falkiis iyo abuurkiisu goldoloolo iyo nuqsaan iyo in aanu lahayn maa taraa fii khalqi araxmaani min tafaawud ilaaha raxmaankii wuxuu sanceeyuu abuuray ku arki maysid goldaloolo aad leedahay alla halkaa muu ka daayo halkaa ka dhigo meeshaa muu sidaa yidhaahda ku arki maysid ilaahay khalqigiisu shay walba meeshiisii munaasabka ahayd buu dhigay dad iyo duunyaba marka alxakiim waa marka lagu macneeyo bimacna almuxkim ka wax itqaaniye ilaahay suga weeyaane shay walba meeshiisa dhiga waxaana laga qaadanayaa markaa sifatu alxikma ixkaamka iyo xikmadda sifadaa xikmada ayaa laga qaadanaya ama alxakiim huwa alxaakim ilaahay waa ka wax xukuma xukumkiisa sharciga ah iyo ka kownigae qadariga aba alxakiim huwa alxaakim ka wax xukmo weeyaan rabbi subxaanahu wa tacaala idan alxakiim waxay koobsanaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka xukumka iyo xikmadda labadaba leh المحكم أو الحاكم وهو الحكيم وذاك من أوصافه نوعان أيضا ما هما عدمان حكم وإحكام فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهاني وكي ابن القيم لها يعني الحكيم يا المحكم يعني waxaa laga qaadanaya labadaa sifo ee xukumka iyo ixkaamka labadubana waa laba sifo oo adilada ku sugan oon ishkaal iyo madmadow lahayn fahwa rabbi alxakiimu allaha aan khaldamin ee muxkimkee wax walba sugay meeshiisa dhiga weeyi ee sifadaa xikmada iska leh aw ilxaakim ama allaha wax xukumo weeyaan sharcan wa qadaran ee sifadaa xukumka isagu iska leh alwaariu ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka wax dhaxla macnaha shay walba waa ka isagu u hadhaya inaa naxnu nariu larda waman alayha waman calayha wailayna yurjacuun ilahay wuxuu yihi jalla shanuh annaka ayaa arlada iyo waxa dul yaalaba dhaxlayna xagga yagaana loo- laydiin soo celinaya macnuhuna waxa uu yahay alwaari waa ka yani jamiica almamluukaat wاlmakhluuqaat wax kastoo laleeyahoo la hantiyaa ka ay ugu dambaynta iyo gunaanadka iyo gebagabada xaggiisa ay u noqonayaan waa rabbi oo cirkaa iyo dhulkaa iyo waxa u dhaxeeyaba cid alla ciddii mulki iyo boqortinimo iyo hanti sheegan jirtay way dhammaanaysaa way ka tegayaan yaa u hadhaya allah subxaanahu wa tacaala idan allah huwa alwaari marka alwaari waxaa loo jeedaa waa ka baaqi noqonaye waxan oo dhan u hadhaya dadkuna waa ka tegayaan iyo makhluuqaadka oo dhamme alwaari waa aladii tacuudu ilayhi jamiicu اlamlaak wax allo waxaa la leeyahay bacda fanaa'i اlmullaak kuwii lahaa markay dhammaadaan ama ay dhintaan waxay lahaayeen iyo mulki oo dhammi waa ka xaggiisa uu noqonayo oo aakhiro ilaahay waa ka ka warramay dee qiyaamada inuu odhanayo rabbi liman ilmulku اlyowm lilaahi اlwaaxid اlqahaar ilan adduunyadunba wax lagu leeyahay aakhiro waxba kuma lihid marka yowma alqiyaama rabbi muxuu odhanayaa liman ilmulku lyowm maanta boqortinimada iyo mulkiga iyo lahaanshaha yaa iska leh yaa maanta wax sheeganaya fa yujiibu nafsahu binafsi makhluuq oo dhammi markuu aamuso ee juuq ay odhan waayaan ilaahay baa naftiisa u jawaabaya oo odhanaya lilaahi alwaaxid alqahaar maanta ilaaha waaxidkee qahaarka ah ayuunbaa wax leh cid kaloo wax sheegan kartaa ma jirto idan fahwa rabbi alxakiimu weeyi allaha wax xukuma ee xukumka iyo xikmadaba iska leh wax walbana itqaaniye meeshiisa dhiga alwaariu allaha shay walba isagu u hadhaya ee baaqiga noqon doonee u dambaynaya weeyaan rabbi subxaanahu wa tacaala ka dhaxlaya ee waxaasoo makhluuqaadka iyo mumtalakaad oo dhan ka u hadhaya ee isagu dhaxlaya waa rabbi subxaanahu wa tacaala ee baaqi noqonaya marka alwaari waa ayilbaaqi bacda fanaa'i khalqih khalqigiisoo dhamme markay dhammaadaan ka hadhaye baaqi noqonaya waa ilaahay subxaanahu wa tacaala uma asalaatu intaa dabadeed uma asalaatu dabeed ammaan iyo wasalaamu nabadgeliyo oo sarmadan daa'imihi cala annabiyi nebiga dushiisa ha ahaadaan nebigii almustafaa ee la doortay kanzilhudaa ee hanuunka kaydkiisa ahaa halka hidaayadiiyo hanuunkuba ku kaydsan yihi asalaa sida raajixa horena aynuu soo tilmaanay imaamu lbukhaarina saxiixiisa uu ku tilmaamay waa tafsiirka abulcaaliya waxa weeyaan ku fasiray inay tahay salaatu ullaahi calaa rasuulihi hanaa'uhu calayhi fi lmala'i alaclaa yacnii salaada ilaahay rasuulkiisa ku salliyaya waa ammaanta ilaahay nebigiisa muxameda uu ka ammaanayo malaa'igta agteeda taa weeyaan salaatullah salaamtuna waa badbaadiya nabadgeliyo yacni xumaan iyo naqsi iyo dhib oo dhan uu ka badbaadinaya ilaahay nebigiisa muxameda sala allahu calayhi wasalam almustafa waa bimacna almukhtaar kii la doortay magacna maahe waa sifo walidaalika e ibnu cuthaymiin uu yihi yani dadka wucaadda wax wacdiyaa inta badan qaala almustafaada ay ku celceliyaan yacni almustafa isam uma aha nebiga laakiin waa sifo lagu ammaanayo kii la doortay markaa sida saxda ah waa sidii saxaabadu ay odhan jireen markay nebiga ka warinayaan qaala الnabiyu qaala rasuulu الlah laakiin qaala اlmustafa maaha buu yidhi in la yidhahdo waayo almustafa nebiga magacuma aha ee waa sifo kii la doortay weeyi kanzi اlhuda hidaayada waxaa looga jeedaa hidaayaة اdalaala wاlbayaan hidaayada caddaynta waayo nebiga hidaayada midna waa loo sugay midna waa loo diiday ta loo sugay waa inuu dadka khayrkiiyo wanaagga tusinayo wa innaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim ta loo diideyna waa hidaayadu dadka quluubtooda inay gasho oo taa towfiiqdeed iyo waafajinteeda rabbi baa iska leh innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa uma asalaatu dabeed ammaan iyo wasalaamu nabadgelyo oo sarmadan daa'imi cala nebiyi nebiga dushiisa ha ahaadaan nebigii almustafaa ee la doortay nebigii kanzi lhudaa hanuunka kaydkiisa ahaa meesha iyo maxalka hanuunku yaallaba wa aalihi ehelkiisiina dushooda ha ahaadaan salaada iyo salaamtuba iyo wa saxbihi asxaabtiisii dushooda ha ahaadaan asxaabtiisii alabraari ee samafalayaasha ahaa asxaabtiisii macaadini taqwa alla kacabsigu meeshuu ka soo baxaya ahaa macaadin waa jamcu macdin wa huwa almanbac waa meesha alla kacabsigu uu ka soo burqanayo waayo aslulmacdin waxaa la yidhaahdaa meelaha dahabka iyo dheemanka iyo macaadintu ay ku duugan yihiin laga soo qodo ayaa la yidhaahdaa waa almacdin marka taqwadu dee meesha ay ku duugantahay ama ay ka soo burqanaysaaba waa saxaabadii rasuulka maca alasraari iyadoo ay weheliyaan oo lala qabo asraartoodii yani waxa weeyaan sarraysay asraarta saxaabadana waxaa looga jeedaa aliطilaac calaa khafaaya alculuum wاlmanaahij almustaqiima yacni daalacashada ay daalacdeen culuumta khafigee dad badan ka qarsoonaatay iyo waxa weeyaan manaahijta toosan iyo akhlaaqiyaadkii waxa weeyaan dee toosnaa ee saliimka ahaa oo saxaabada rasuulku waxay ahaayeen acmaqu اnnaasi cilma wa aqaluhum takalufa kuwa dadka ugu cilmi xeel dheer ee ugu cilmi badan uguna takalufka yar yacni dad isdhiba oo waxaan alla saarin isa saara may ahayn wamaa ana min almutakalifiin haddana waxay ahayn dad cilmigoodu bad yahay oo ilaahay asraartii culumta dhexdooda u dhigay aalka laba tafsiir baa ku jiro oo in la yidhaahdo aalka waxaa looga jeedaa qaraabadii nebi moxamed ee mu'miniinta ahaa sala allahu calayhi wasalam yacni xigtadii nebi moxamed iyo qaraabadiisii baa looga jeedaa oo yani waxa weeyaan axnaaftu ay u yaqaanaan banu haashim oo keliya iyo xanafiyadu ay u yaqaanaan qaraabada nebiga shaaficiyaduna waxay ku daraan banulmualib reer banu haashim iyo reer banulmualib ayaa xigtadii iyo aalubeytkii nebiga ah bay yidhaahdeen waxaana loo jeedaa qaraabadiisa intii mu'miniinta ahayd ilan kuwa gaalada ah loo ducayn maayo ducaba kuma bannaane eh kaasi waa qowl qowl kalena wuxuu odhanayaa meye aalkiisan waxaa looga jeedaa atbaacu milatihi diinta nebi maxamed kuwii raacay meel kastoo ay joogaan iyo xilli kastoo ay joogaan dee kuwa diinta nebi maxamed raacayna qaraabadiisii mu'miniinta ahayd iyagaaba ugu horeeya waayo dee xagga itibaacana way ka soo gelayaan mu'miniintii xagga xigtada ay nebi maxamed ahaayeenna way ka soo gelayaan waa kii shaacirkii yidhi aalunabiyi hum atbaacu milatihi min alacaajimi wاsudaani wاlcarabi low lam yakun aaluhu ila qaraabathu sala lmusali cala طaaqi abi lahabi wuxuu yidhi aalu nabiyi hum atbaacu milatihi ehelka nebi muxamed waa diintiisa kuwii raacay min alacaajimi wاsudaani wاlcarabi cajam iyo carab iyo suudaan yani carab iyo cajam iyo suudaan iyo kuwo madow nooc kastoo ay yihiin diintiisa kuwii raacay weeyaan ehelka nebigu low lam yakun aaluhu ilaa qaraabatuhu sala lmusali cala taaqi abi lahabi waxau yihi shaacirkaas aalka nebiga yacni ehelka ehlubeytka nebi moxamed haddaanay xigtadiisa mooye cid kale ahayn ninka salliyayaa wuxuu ku salliyi lahaa kii xadgudbee gaalkii abulahab ilaa abulahab adeerkii buu ahaa haddana gaal ahlunaar u ahaa tabad yadaa abilahabin wa tabba marka aalka nebiga haddii looga jeedo xigtadiisa oo dhan gaal iyo muslimba dee marka waa calaa aalihi la leeyahay salliga gaalka abulahab baa lagu saliyi lahaa taana macnaha iyo muraadku ma aha marka wuxuu yidhi aalka iyo ehelka nebigu waa kuwii diintiisa raacay xigtadiisii muuminiinta ahaydna dee iyagaaba ugu horeeya gaaladuna marka horeba may soo gelin wa aalihi ehelkiisiina dushooda salaada iyo salaamtaasiba ha ahaatiyo wa saxbihi asxaabtiisii saxaabina waxaa la yidhaha man laqiya nabiya sala allahu calayhi wasalama mumina bihi wamaata calaa dalik ninka nebi moxamed la kulmay isagoo rumaysan kuna dhintay ayaa saxaabi la yidhaha man ra'aa waxaa loo odhan waayey dee imise indhoola ayaa saxaabadii rasuulka ka mid ahaa cabdullaahi bnu ummi maktuum marka ru'yadu shardi ma aha laakiin kulanka iyo luqyaha ayaa shardiya inuu la kulmo nebiga isagoo rumaysan kuna dhinto waxa uu xaafidku leeyay ibnu xajar calayhi raxmat ullah walow takhallalad riddatun cala alasaxi sida saxiixa ah ridda haba soo dhex gasho oo xataa isagoo nebi muxamed rumeeyey oo la kulmay hadduu intuu ridoobo haddana iimaankii ku soo noqduu iimaankaa ku dhinto waa saxaabi laakiin isagoo rumeeyo oo la kulmay hadduu ridoobo oo riddada uu ku dhinto inuu ka soo noqon dee saxaabi ma ah waayo suxbadiisii way zuushay maxay ku baaba'day dee riddada uma asalaatu dabeed ammaan iyo wasalaamu nabadgelye sarmadan oo daa'imi cala nebiyi nebiga dushiisa ha ahaadaan nebigii almustafaa ee la doortay nebigii kanzilhudaa hanuunka kaydkiisa ahaa wa aalihi ehelkiisiina dushooda ha ahaadaan iyo wa saxbihi asxaabtiisii alabraari ee samafalayaasha ahaa asxaabtii macaadini taqwa alla kacabsigu meeshuu ka soo burqanaya ahaa maca alasraari iyadoo asraartoodii wanaagsanaydna lala qabo oo alla kacabsigaa ay u weheliyaan asraar wanaagsan oy lahaayeen oo cilmigoodii naafica iyo camalkii saalixaa ah wbacdu faclam ana kula alcilmi kalfarci liltowxiidi fasmac nadmii wakhtigii baa gaadhay wallahu aclam